بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف وتنقسم أيضا إلى أصلية إذا كان المستعار اسما جامدا غير مشتق كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنجس لأنجش لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii albalaaqa almuyasara qeybtii majaaskii oo majaasu isticaara ahaa ayaan ku jirnay isticaarada laba qeybood baan ka soo baxnay qeybta musaraxada la yidhaahdo iyo makniyada labadaasaan ka soo baxnay halkan taqsiim kale ayuu nagu barayaa oo isticaarada ay u qeybsanto oo ah asliya iyo tabaciya labadaa inay u qeybsantaba oo nagu baraya musanifka marka wuxuu leeyahay watanqasimu aydan watanqasimu way qeybsantaa istacaaradii aydan mar labaad ila markii hore isticaara musaraxa iyo isticaara makniya ayaan usoo qeybinay waxay u qeybsantaa mar labaad ilaa asliya wa ilaa tabaciya asliya marka la yidhaahdo alisticaara asliya maxaa la yidhaahdaa wuu noo sheegu wuxuu yidhi idaa kaana almustacaaru shayga lasoo isticaaraysana wax laga soo isticaaraysanayaahi isman jaamidan ism jaamida inuu yahay magac oo aan mushtaq ahayn isagaa fasiro gayr mushtaqin midaan mushtaq ahaynee jaamid ah inuu yahay mustacaarkii ka qowlihi lianjasha ka qowlihi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii uu yidhi lianjasha ninkaa saxaabiga anjasha la yidhaahdo uu ku yidhi laa tugsir alqawaariira laa tugsir ha jabinin alqawaariira qaruuradaha ama dhalooyinka ama qarsha wixii la yidhaahdaba ha jabinin marka qaruurad iyo dhalo iyo qarsho uma jeedee macnaheedu waa maxay yacni wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dacafata annisaa haweenka kuwooda taagta daran ayuu u jeedaa taa marka waa miihaalka uu noo soo qaaday waxa la yidhaahdo alisticaara alasliya oo noogu soo qaaday waila wa ila tabaciya yacni watanqasimu ilaa tabaciya istacaaradii waxay u qeybsantaa midda labaad tabaciya haddana tabaciye maxaa la yidhaahdaa wahiya alatii yakuunu lafduha aladii tajri fiihi ficla aw isman mushtaqan aw xarfa wahiya isticaarada tabaciyada ahi waxa weeye allatii weeyaan tii yakuunu uu ahaanayo lafduhaa lafdigeedu uu noqonayo aladii lafdigii tajrii ay tajri listicaaratu isticaarada ay ku soconayso fiihi dhexdiisa ficlan ficil ou noqonayo yacni lafdiga isticaarada ay ku socotaa inuu ficil noqdo aw isman mushtaqa ama magac mushtaq ah oo aan jaamid ahayn ou noqdo aw xarfa waxaa laga yaabaa meeshaas inuusan nasakda qaar ku dhigin laakiin sharxo ayuu ku ishaari doonaa marka halkaa waa inay xarafna noqoto weeyaan naxwu qowlihi tacaala alla hadalkiisii uu yidhi waa tii ficilka ahayd buu kuu mihaalinayaaye walamaa sakata can muusa alqadabu akhada alwaaxa wa fii nuskhatiha hudan ilaa aakhiri alaaya marka wuxuu leeyahay mihaalka ay leedahayna aayaddaas usoo qaatay tabciyada walamaa sakata markii uu xasilay aamusayba sukuudka waa aamusid wey markii uu xasilay can muusaa nabiyullaahi muusa alghadabu caradii ay ka xasishay bimacnaa caradiisii ay dhammaatay oo joogsatay ayuu akhada alalwaaxa looxdii ou tuuray xanaaq dartii uula tuuray alwaaxdii ayuu soo qaatay baale meeshan wuxuu musanifka noogu sheegay isticaara inay mar labaad u qeybsanto asliya iyo tabaciya marka labaduba waxay leeyihiin asalkeedu waa musaraxa oo mushabahu bihigii ayaa mar walbaba la tasriixinaya marka markii yacni la samaynayo ijraaga ama taqriir albalaaqi marka la samaynayo waxay leeyihiin waa ina waa in la yidhaahdaa calى sabiili اlisticaarati altasriixiya alasliya altasriixiya atabaciya mar walba in la yidhaahdo waay maxaa yeelay musaraxadii bay ka timid bay leeyihin lanna mushabahu bihiga haddii la tasriixiyo isticaarada musaraxa u naqino sooma ahayn hore usoo baranay waa u taas weeyaan marka isticaarada oo la yidhaahdo isticaara asliya la yidhaahdo maxaa asliya loogu bixiyey asliya maxaa loo yiri asliya waxaa loo leeyahay mushabahu bihigii oo mustacaaru minhigii ahaa ayaa yacni asaga ayaa mustaa mushabahu bihigiibaa mustacaar noqonayo mubaashira si mubaashira mushabahu bihigii baa mustacaar noqonaya mubaasharatan sidaasaa loogu magacaabaa weeyaan wuxuu usoo qaatay xadiidkan xadiidka waxaa warinayo imaamu albukhaari fii saxiixi buu ku wariyaa can anas bni malikin radia allaahu canhu anas ibni malik buuna xadiidka ka warinaya xadiidkaas waxaa weeye ninka la yidhaahda anjasha waa saxaabada buu ka mid ahaa marka nebigeenna markuu aaday safar ou aaday safar buu aaday safarkii marka dumar baa la socdo dumarkana awrtaa la saari jiray awrta korkeeda la saari jiray markii awrtii la saaro waxaa jira ninkan anjasho la yidhaahdo awrta wadaa awrtana geela markii loo heeso yacni hees oo leeyahana yacni oo qofku hees heeska geela aada u yaqaano waxaa laga yaabaa socodka inay badiyaan aad bay u ordaan aaday u ordayaan marka ninkan nin sood fiican sida geela loogu heesanay yaqiinay buu ahaa markaasuu awrtii waxay samaysay marka inay aada u socoto laakiin yaa dul saaran dumar baa hawdajkii ku jiro marka maadaama awrtii aada u ordayso ayuu nebigu la hadlay oo yidhi anjasha wuxuu leeyahay ruwaydak yaa anjasha ruwaydak saasuu ku leeyahay sawqan bilqawaariir yacni ama rifqan bilqawaariir haweenkiibaa waxaa lagu shabahay qaruurad oo jabaysa oo kaleeto maxaa yeele haddii ratigu awrta aad ay u orodo waxaa dhici karta inay ka soo dhacaan dumarkii ka soo dhacaan oo meeshaa jab iyo wax lamida u yimaado marka sidaa darteed wuxuu leeyahay yacni nebiga ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam ruwaydaka ya anjasha sawqaka bilqawaariiri yacni kaxayntaada aada u kaxaynayso awrta aada u heesaysaahi iyo orodka ay ordayaan tartiibi buu yidhi ruwaydak aayar u soco yacni ka yaree wey marka hadalkaas waxaan arkaynaa yacni markii taqriirka balaaqiga la yidhaahdo xaggee isticaaradu ku jirtaa haweenkan qaruurad meeshaa ma saarna dhalo jabaysaahi ma saarna waa dumar walidaalika isticaarada isticaarada la yidhaahdo isticaaro asliya waxaa la yidhahdaa waa midda ugu sahlan isticaarooyinka ugu fudud baa la yidhahda walidaalika waxay leeyihiin shubbihat الnisaءu biاlqawaariir fii ضacfi اlاxtimaali bijaamici الriqati fii kullin haweenkiibaa waxaa lagu tashbiihiyey loo ekeysiiyey qaruurad yacni dhalo oo jabayso oo kale xaggee maxay tahay cilaaqada ka dhexayso waa xagga dacfiga yani fii dacfi alixtimaali xagga yacni ay ixtimaal u yeeshaanoo wixii ay xambaari karaan oo qaadi karaan u adkaysi ay u yeelan karaan bijaamici ariqati fii kullin jilaaca ka dhaxeeyo haweenkiina waa jilcan yihiin qaruuraddana waa jilcan tahay marka jilaacaas ayaa kulminayo oo loogu shabahay maaragtay haweenkii qawaariirta loogu shabahay uma istuciira lafdu daallu cala almushabahi bihi markaasaa waxaa la soo caariyeystay lafdigii mushabahu bihgii ku tusayey oo ahaa alqawaariir ayaa la yihi rifqan bilqawaariiri baa layihi sawqa sawqaka bilqawaariir lilmushabahi baa loo soo qaatay mushabahi mushabahuna waa kuwe waa haweenkii wey waa haweenkii baa loo soo qaatay taasaa marka waxaa la yidhaahdaa calaa ariiqi alisticaara التصريحية الأصلية ليرهذا marka markaan soo khulaasay waxa weeye xagga taqriirka waxaad dhihi shubbihat النisaء بالqawaariir في ضعف الاحتمال بجامع الرقة في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو القوارير للمشبه وهو النساء على سبيل الاستعارة الأصلية marka isticaarada ugu fudud waa taasaa la yidhaahdaa uu leeyahay musanifka yacni uu miaalka uu noo dhigay amhilooyin kaley leedahay waa ay noogu sii caddaan doonto marka aan aragna sharaxa siduu musanifka u dhigayo aliidaaxu isticaarada asliyaduu bilaabaya uma tabiciyada hadhowdii ku xijin doonaa wuxuu yidhi alisticaara alasliya isticaarada waxaa asli loogu bixiyaa niri almushabahu bihi huwa almustacaaru mubaasharatan mushabahu bihigii ayaa mustacaarkii ah isagaa ah isticaarada asliyada ihi yakuunu lafdu lmustacaaru fiiha isman jaamida waa inuu ism jaamid ah yahay sida masaadirta oo kale iyo inuu noqdo baa la rabaa yacni waxaan mushtaq ahayn ayaa la rabaa wax maaragtay lasoo dhambasho aanan noqonin ismiga inuu jaamid yahay asmaada jaamidaadka qaar kaaga soo qaadaya ka asadin buu ku yidhi libaax oo kale lafdigaa lafd asad oo lafdi jaamida wey wa xaatimin yani wa ka lafdi xaatimin xaatim oo kale waa qof magacii waa ismi jaamida wey wa hazaalin hazaal waa baasha eelada la yidhaahdo ismi jaamida wey wa qusin qus yani waa nin magacii weeye qus baa qus ibni saacidaa la yidhaahdaa wa maadirin maadirna waa nin magacii weeyaan laqabkiisii weeye kuwaasoo kale inay noqoto buu leeyahay markaasuu wuxuu ku yidhi waa sharxi doonaa insha allahu tacala kuwan waa ka hadli doonaa wuxuu yidhi idaa aragta haddaad doonayso an tushbiha axadan qof inaad yacni ku shaabahdo ood u ekaysiiso bima ishtaharat bihi haadihi alasmaa magacyadan aan soo sheegnay oo asad iyo xaatim iyo khazaal iyo maad qus iyo maadir yacni magacyadaas haddaan rabno qof inaan u ekaysiino ku shabahno qofkii haddaad doonaysa inaad ku shabahdo waxay noqonaysaa wuxuu leeyahay faidaa qulta haddaad tidhaahda buu yidhi can rajulin ninbaa waxaa leedahay calaa sabiili اmithaal tusaale ahaan ninkaasoo ismuhu cabdullaahi magaciisa cabdalla la yidhaahdo yah baa waxaa leedahay waa cabdullaahi waa ninkaan magaciisii xaatim lama dhaho markaasaa leedahay haadaa xaatimu kani waa xaatim wey baad odhanaysaa cabdullaahi lama yidhaahdo marka magacyadii aan soo sheegnay mid ka mid ahaad ku shabahday soo maa cabdullaahi aad u ekaysiisa fa huwa istacaaratun asliya waa isticaaro asli ah buu leeyahay maxaa yeelay say ku noqotay istacarta fiihi waxaad u soo caariyo qaadatay lafda lafda xaatimin xaatim lafdiga la yidhaahdaa oo ah wa huwa mushabahu bihi mushabahu bihigii wixii wax lagu shabahaya loo ekeysiinayay ah ayaad waxaad yani usoo caari qaadatay isagaa soo qaadatay mushabahu bihiga mubaasharatan oo mustacaar ka dhigatay isagaa soo caari qaadatay cala sabiili isticaarati tasriixiyati اlasliya yani markii la fiiriyo xagga markaas waa yani istacaaradii oo musaraxada ahayd aan soo marnay oo ahaa in la tasriixiyo mushabahu bihigii haddana asliya ahoo mushabahu bihigii mustacaar laga dhigay mushabahu bihigii laftiisii ayaa mid kale soo caariyeysta laga dhigay weya marka markay taqriirinayaan yacni maalan xaatim oo kale markaad tiraahdo haddaad tiraahdo hada xaatimu baladina qof baa aragtay magac kale la cabdullahi la yihahdaa faaraxa la yihahdaa cabdiraxmaan baa la yihahdaa magac kale u leeyahay markaa aragtay waa nin deeqsiyaho saki ah wey aada sakhaawadiisa aad taqaano markaas waxaa leedahay haadaa xaatimu baladina beledkeenna ninka xaatimkiisii waa xaatim waa taqaan xaatim aa'i carabtu waa ninka ku caan baxay xagga sakaha iyo karamka deeqsinimada ayuu ku xayl dheeraaday naxwadaa ku akhrisateena umalayna markuu leehay biabihi iqtadaa cadiyun fi lkarami soo maaha biabihi iqtadaa cadiyun fi lkarami waman yushaabih abahu famaa dalam amhilada soo qaata yacni cadiy bni xaatim wiilkiisiina sidoo kale saki buu ahaa aabbihiisa u ekaaday qof aabbihii u ekaadana cidnama dulminin wey taasoo kale wey marka qofkiiba waxaa leedahay hada xaatimu beledina kan waa yani xaatimkii xaatim اطaa'i oo beledkeenna jooga wey laakiin xaatim lama yidhaahdo marka waxay leeyihiin taqriirkeeda shubbiha arajulu الsakiyu bixaatimin qofkii kariim karamka lahaa ee sakiga ah deeqsiga ahaa ayaa waxaa lagu shabahay xaatima loo ekeysiiyey xaatimna muxuu yahay yani xaatim maxaa loogu ekeysiiyey cilaaqada ka dhexaysa waa maxay bijaamici الsakhaa'i wاlkarami fii kullin sida ninkan deeqsi u yahay siduu xaatim deeqsi u ahaa ayuu ninkanna deeqsi u yahay marka taasaa labadooda kulminayso cilaaqada waa taas weeyaan waاstuciira lafdu xaatimin xaatim lafdigiisii baa lasoo caariye qaataysta oo ahaa almushabahu bihi mushabahu bihigii wa lagu wax loo ekeysiinayo xaatim ahaa lafdigiisii baan soo qaadanay yaan u soo qaadanay lilmushabahi kii wax lagu shabahayay oo ahaa huwa arajulu alkariimu aلsakiyu ninkii kariimka ah deeqsiga ahaa ayaan usoo usoo qaadanay taasaa marka waxaa la yidhaahdaa calaa ariiqi اisticaarati altasriixiyati اlasliya waa arii yani isticaaro oo musaraxo ahoo mushabahu bihigii la magacaabayoo la sheegay haddana asliye ahoo mushabahu bihigii laftiisii mustacaar laga dhigay weyaan asad oo kale buu yidhi asadka markaad tidhaahdid waxaa leedahay ra'aytu asadan yakhtubu nin maaragtay waxaan arkay libaax khudbo akhrinaya xayawaankii baan u jeednaa oo khudba mimbar inta fuulo libaaxii caadiga ahaa khudba noo akhrinayo maya waxaan u jeednaa nin shujaacaho geesiyo khudbada si fiican u akrinayo yaan ku ammaanaynaa markaasoo kale markaad tidhaahdo ra'aytu asadan yakhtubu laakiin waxaa u jeedaa ninkan asad ma aha waa bani aadam oo cabdallah ama cabdiraxmaan ama faarix ama jaamic la yidhaahdo weeyaan baad leedahay fulaan shiikhaas baa maaragtay arkay asad baad ka dhigtay weeyaan marka waxaan leenahay taqriirkeeda si aan ay noogu caddaato ama ijraa baa la yidhaahda iyo taqriir waxaa tidhaahdaba iyo tafsiil waxaa tidhahda isku mid weeye waxaa leedahay shubbiha arajulu الshujaacu biاlasadi bijaamici اliqdaami wاshajaaca lanna qofka markuu mimbarkaa soo istaago malaayiin qof la hadlaayo dadka dad dad waxaa jira qarqaraya mimbarka markay tagaan anaa awood u lahayn marka waa inuu shajaac yahay ninkaasoo kale geesinimay tusaysaa waxa weeyaan waxaa lagu shabahay alrajul الshijaacu biاlasadi bijaamici اliqdaami wاshajaacati fii kullin maxaa yeele dhiiranida iyo geesinimada tan libaaxa oo kale buu qofkaanina leeyahay mimbarka soo istaagay weeyaan taasaa ka dhexayso calaaqada waa taas wey sida libaaxu geesi u yahay buu ninkaa mimbarka soo istaagana geesi u yahay weeyaan uma istuciira lafdu اlasadi lafdigii asadkaa lasoo qaatay oo ahaa muxuu ahaa almushabahu bihi sooma ahayn kii wax lagu ekeysiinayo waa libaaxa buu ahaa waxaa loo soo qaatay lirajuli almushabahi lirajuli ayaa loo soo qaatay oo mushabahi ah wax loo ekeysiinayo calaa ariiqi isticaara atasriixiya alasliya baa la yidhahda khazaalkanu waa sidoo kale weeyaan gabar ba waxaa ku miaalaysa xagga quruxdeeda yani waxaa leedahay hindun kalhazaali yani gabadhaas waxay la mid tahay khazaaladii oo kale eelada siday u qurxanta oo kale indhaweeda iyo bay la mid tahay haakada sidaasaa dhihi qusun markaad tidhaahdid waa qus ibnu saacida ninka la yidhahda alayaadi ninkaa waxaa la yidhaahdaa waa nin carabtu ay taqaano qus ibnu saacidat alayaadi baa la yidhaahdaa wuxuu ahaa min xukamaa اcarab dadka xikmada carabta kuwooda xikmada lahaa ayuu ka mid ahaa aada xakiim buu ahaa qabla اislaam intaana nabi maxamed la soo dirin ka hor jaahiligii nin xakiima buu ahaa waxaa la yidhaahdaa waa qofka yani maaragtay khudbo akhriyey wa huwa muttakiun calaa casaah isagoo ushiisa ku taagan oo ku tiirsan oo ku dangiigo ushiisii haysto ninka ugu horeeyo carabta ka mida khudbo akhriyey waaye baa la yidhaahdaa wa awalu man kataba min fulaanin ilaa fulaan waa qofka ugu horeeyey oo qoray ya markuu risaalo qoraya kitaabo risaalo qoraya marka warqad buu diri rabaa min fulaan ilaa fulaan isagaa laga keena la yidhahda hebelay ka socotaa hebel bay u socotaa isagaa laga keena waxay kaloo yidhaahdaan wa huwa awalu man qaala amaa bacdu khudbe markuu akhriyey kabacdi amaa bacdu nin yidhi ninka laga soo guuriyey ugu horeeyey waa isaga baa la yidhaahdaa marka marka qofaad waxaa leedahay haadaa qusun khitaabadiisa iyo markaa aragtay iyo xikamka uu leeyahay haadaa qus bnu saacida baadihi sidii adaaya xaatim oo kale a u taqriirinoo kale oo la mid yahay wey maadirka uu kuu sheegay maadirkana laftiisa waa nin carabta agteeda mashhuur ka ahaa muxuu mashhuur ku ahaa haddii la yidhaha haada fulaan waa maadir waa xagga bukligaa la yihahdaa bakiltinimada nin bakiila buu ahaa baa la yihahdaa maadirka waxay sheegaan ninkaas maadir la yidhaahdo baa xooloo watay markaasu wuxuu yimid dar oo xooluhu ka cabaan saa usoo hormaray xoolihiisi markuu cabay oo uu waraabiyey asagana uu ka biyihii isticmaalay oo dhammaystay uu tegi rabo inuu fulo rabo ayuu wuxuu arkay xoogaa yaro biyaha oo meesha ku haray si marka aan biyahaas loo isticmaalin ayuu wuxuu leeya intuu ku fadhiista buu ku xaaray biyihii intuu ku xaaro ku qasa xaarkii ku qasi ku qasay markaasuaa u daboolay eber ka dhigay si aan cid damba gadaashiisa u isticmaalin waa xagga bakiltinimo waa dee xawdkan asagu male ilaahay baa biyahan meesha dhigay asagii baa cabay markaasu wuxuu u diidayaa dad kale inay cabaan ayuu u diidan yahay darteed marka xagga bukliga ayaa lagu shaabahaa markii la yidhaahdo fulaanun abkhalu min maadir baa la yidhahdaa hebel waa ka bakhiilsan yahay ninkii maadir la dhihi jiray markaa aragto qof bakiila baad leedahay ninka maadir la yidhaahdo waa nin ka bakhiltinimo badan weeyaan marka isticaaradaas waxaa la yidhaahdaa isticaara tasriixiya asliya baa la yidhaahdaa isticaarada asliga ah waa in waxa asliya loo yiri mushabahu bihigii ayaa mustacaar laga dhigayaa sida aan soo aragnay taqriirkeeda mihaalkii marka uu ku darayaa ahaa oo hadaaya aan taqriirinay isagana waa arki doonaa wakadalika almihaalu saabiqu waxaa la mida tusaalihii noo soo hormaray oo ahaa rifqan bilqawaariiri laakiin xadiidka sawqaka bilqawaariiri oo ruwaydak iyo anjasha sawqaka bilqawaariir ayuu xadiidka bukhaariga ahaa wey markaasuu yidhi istacarta waxaad soo caariyo qaadatay lafda alqawaariir qaruuradihii ayaad soo qaadatay caariye ahaan iyo dayn ahaan u soo qaadatay linnisaa'i dumarkii haweenkii baad waxaad ku u ekaysiinaysaa xagga jilaaca iyo tamaryarida iyo ixtimaal la'aanta inay la mid yihiin qaruuradihii iyo dhalooyinka inay la mid yihiin wa tafsiilu ijraa'i alisticaarati fii haada an taquula markaan inaan tafsiilina rabno tafsiil iyo ijraa iyo taqriir intaba isku wada midaa la yidhaahdaa waa inaad tiraahdo shubbihat الnisaء biاlqawaariiri fii dacfi اlاxtimaali bijaamici الriqati fii kulin wadalika min baabi اlisticaaraةi الtasriixiyaةi اlasliya saasaad dhihi shubbihad waxaa la ekeysiiyey oo lagu shabahay annisaau haweenkii biاlqawaariiri dhalooyin iyo qarshooyin iyo qaruurado ayaa loo ekeysiiyey fii dacfi اlixtimaal yani maaragtay awood la-aantooda iyo yani inaysan qaadi karin darteed xagga dacfiga dartiis bijaamici الriqati fii kulin labaduba mid kastaba inay haweenkuna waa jilcan yihiin qaruuradahana waa jilcan yihin dhulka markay ku dhacan horay ka jabaysaa dhaladii sidoo kale dumarkiina la mid yihiin wadalika arintaas waxa weeye min baabi alisticaarati اtasriixiyati اlasliya marka macnaheedu waxa weeye markuu ku yidhi bijaamici bijaamici الriqati fii kulin markuu yidhaahdo uma istuciira lafdu daalu cala اlmushabahi bihi ayaa la soo caariye qaatay oo qawaariirtii ah waxaa loo soo qaatay lilmushabahi aladi huwa الnisa cala sabiili isticaarati asliya atasriixiya asliya halkaa waxaan uga baxnay isticaaradii asliyada ahayd amhiladeedii waa soo aragnay iyo taqriirkeediiba waa soo aragnay tabiciyadiibuu inta ka bilaabaya wa ama atabiciyatu isticaarada tabiciyada la yidhaahdo falmustacaaru fiihaa shayga isticaarada dhexdeeda la keensanayo yakuunu waa inuu ahaa yakuunu wuxuu ahaanaya ficlan buu noqonay ficil buu noqon aw isman mushtaqa ama magac mushtaq ahoo meel laga soo dhambashay ayuu noqon oo aan jaamid ahayn ila kii hore jaamid buu ahaa isticaarada asliyada ah waa inuu mustacaarku ism jaamida ou noqda bay ahayd kan laakiin isticaarada tabiciyada ah waa inuu hadduu ism noqonayo waa inuu mushtaq noqdo wey ow xarfan ama xarafuu noqonaya wey marka waxay ku kala duwan yihiin midna waa ism jaamida ayay ku socotaa isticaaradu midna waxay ku socotaa ficil ama maaragtay ism mushtaqa ama xaraf ayay ku soconaysaa intaas u weeyaan waay miaalkeedii annaga walamaa sakatow noo dhigay ayadiiba kuu maarata bal kuu sharxaya aayaddii famihaaluhaa fi lficli markay ficilka tahay tanuu kugu miaali markay isimka mushtaqa tahay uu kuu keeni markay xarafka tahayna uu kuu keenaya intaba wuxuu yidhi famihaaluhaa fi lficli waxa weeye walamaa sakata can muusa alghadabu walamaa sakata markii uu xasilay alghadabu caradii ay xasishay can muusa nebi muuse ay ka xasishay oo uu caradii ay ka zuushay ayuu akhada alalwaaxa looxaantii uu haysto towraad ku qornayd ayuu dhulka ka soo qaatay weeyaan yaquulu lbayaaniyuuna waxay leeyihiin dadka cilmiga bayaanka la yidhaahdo ka shaqeeya waa balaaqada iyo faniga hadda ku jirne cilmulbayaan weeye waxay leeyihiin shubbiha alghadabu caradiiba waxaa loo ekeysiiyey biinsaani yatakalam qof bani aadama oo hadlaya baa loo ekeysiyo wayaskutu aamusayo marna hadlaya marna aamusayo ilaa caro ma hadasho carada shay macnaa weeye qofku markuu caroodo waa macnawi waa shayga macnaha ah af ou ku hadla ma leh sawtna ma leh ma wax jira ma aha markaasaa waxaa insaana laga dhigay hadlaya oo kale ayaa laga dhigay bay leeyihiin marka markay taqriirinayaan waxay leeyihiin sakatadan xageebay ka timid mujeedaa yacni waa ficil waa ficilkan waxa weeyaan wuxuu ka yimid min asukuut sukuut asukuut oo masdar ah ayaa sakata laga keensada bay leeyihin saasay dhahayaan marka waxay leeyihin markay taqriirinayaan shubbiha intihaau lghadabi sukuutka hadda waxaa laga dhigay waa caradii oo dhammaatay weeye caradii baa dhammaatay shubbiha intihaau alghadabi caradii dhammaanshaheedii ayaa waxaa loo ekeysay bisukuuti aamusid baa loo maaragtay yacni lagu shabahay sababtu waa maxay bijaamici alhuduu'i fii kullin maxaa ka dhexeeyo haddii caradu qofka ay ka xasishoo dego waa degay sooma huduu waay aamusidana haddaad aamusto wahaadi baa tahay qof degan baa tahay marka maxaa ka dhexeeya huduugaasaa ka dhexeeyo waa kulminayo haddii caradu iyo maarata hadabkii iyo karkarkii hayay qofkan ay ka degtay iyo adoo aamusay labadaasoo isku mid wey huduu baa meesha imaanaya marka maxaan idhi shubbiha intihaau lghadab caradii dhammaanshaheedii baa waxaa loo ekeysiiyey bisukuuti aamusid baa loo ekeysiiyey bijaamici lhuduu'i deganaanshihii oo fii kullin labadooda dhexdooda ahaatay weeyaan kanna huduu baa ku jira markii uu waa deganaansho buu helaya marka carada ka degto qofka aamusanna waaba qof haadi ahoo degan weeyaan uma istuciira lafdu daalu cala almushabahi bihi waxaa lasoo caariyeystay marka lafdigii tusinaya mushabahu bihigii waa maxay wahuwa sukuutu walamaa sakata baa la yidhi sukuutkii baa lasoo qaatay yaa loo soo qaatay lilmushabahi mushabahi mushabahuna muxuu ahaa intihaau lghadab carada dhammaanshaheedii baa mushabaha ahaa mushabahu bihigana waa sukuutkii oo aamusidii ahayd weeyaan uma shtuqa markaasaa waxaa laga soo dhambashay min asukuuti aamusidii oo bimana bimacnaa intihaau lghadabi ahayd carada oo dhammaatay ahayd ayaa waxaa laga soo dhambashay sakata ficilkaas oo bimacnaa intaha ah waa dhammaaday ah calaa sabiili alisticaara almusaraxati اtabciya baa la leeyahay taqriirkaas waa laifahma umalayna macnaha waxa weeye walamaa sakata can muusa alghadabu baa la yidhi sukuut yacni hadabka sawd iyo dhawaaq ma leh sukuut hadabkiibaa waxaa laga dhigay waxaa loo ekeysiiyey aamusid qof aamusay oo kale qof aamusay oo kalea laga dhigay lianna aamusidda iyo carada oo xasisho carada oo xasishaa waxaa ka dhexeeya deganaansho deganaanshaa ka dhexeeya calaaqada waa taawe lafdigii marka mushabahu bihigii kutusaya oo sukuudkii ah mushabahu bihigi waa sukuudkii soo maaha ayaa lasoo qaatay mushabahii oo intihaau lghadabka ahaa caradii oo dhammaatay baa loo soo qaatay laisku ekeysiiyey ila marka horaanba waxaan ku ihi moogtahay shubbiha intihaau lghadabi bisukuuti baan ku ihi waa loo ekeysiiyey waad ujeedaa marka marka halkaa marayso yaa sukuudkii oo masdar ka ahaa sukuud waa masdar soo maaha ayaa waxaa laga soo laga soo dhambashay oo laga soo qaaday ficilkan sakata la yidhaahdaa laga keenay sakatana sukuudka intihaau lghadab u ahaa sakadana waa intihaau lghadab ayadana caradii oo dhammaata weeyaan marka sidaasaad dhihi شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو سكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب ثم اشتق من السكوت أو بمعنى بمعنى انتهاء الغضب سكت فعل سكت الذي بمعنى انتهى أو كلا أهوي على سبيل الاستعارة التبع التصريحية التصريحية التبعية محايل التصريح ويتهي أو تصريحي وحي كنتها مشبه به بما عديني تبعينا ويتهيو هوري أما صامرين مصدر بي صامرتي لغا سو دنبلي تابع بي وحي أتهي tasriixyadii bay taabic u tahay toos ayadu uma imaanin soo ma jeedin marka sidaas sidaasaa la leeyahay weeyaan tabaciya waxaa loo leeyahay oo isticaara tabaciya loogu magacaabaana waxa weeyaan waa asal toos ayada ma ahe waxay soo maraysaa uma shtuqada aan leenahay waxay soo mari isticaaradii tasriixyada ahayd bay soo martay toos ay uga timid weeyaan halkaasay ka imaanaysa ayada xagga ka imaanaysa kaana waa miaalkii oo ficilka markay tahay wey marka isimka mushtaqa ay tahayna wuxuu ku leeyahay wuxuu leeyahay oo musanifka kuu miaalinayaa wuxuu le wa mihaaluhaa fi lismi اlmushtaqi isimkii mushtaqa ahaa mihaalkeedu qowlahum weeye carabtii ay yidhaahdeen shariifu camalika naatiqun bifadlika camalkaaga kiisa wanaagsan wanaagga uu leeyahay camalkaada ficilkaada ay dadku ka arkaan ayaa naatiqun wuxuu ku hadlaa bifadlika adiga fadliga iyo darajada aa leedahay camalkaagaa ka tuseeyo qofka camal xun qabanayo soo markuu shaqo xun markuu qabto oo waxun samaynayo badiiu lisaaniha dadka dilaayo xoolaha dhacayo magac xun uu qaadanayo soo maaha magac suu uu qaadanayo qofka ummaddu ay ka badbaado carabkiisa laga badbaado gacantiisa laga badbaado hadalka wanaagsan khayrka ka shaqaynayana wuxuu noqonayaa camalkiisii qofka darajo inuu leeyahy qof qiimale inuu yuu tusinaya marka camalkan miyuu hadlaya shaqadan aniga aan qabto wanaaggan adiga lagugu yaqaano khayrka ah miyaa wax hadlaya ah maya marka naatiq baa la cabiray laakiin bimacnaa daali baa loo jeedaa macnaheedu waxa weeye camalkaaga wanaagsan wuxuu tusaa fadligaada karam sharafta aa leedahay ayuu ku tusayaa laakiin maxaa la isticmaala hadda naaiq baa la isticmaala waa ism naaiq waa ismu faacil naaiq waa ismu faacil naatiqun mid hadlaya bifadlika bimacnaa daalu baa loo jeedaa weeyaan wuu ku tusaya mid ku tusayo weeye marka isticaaradaas maxaa la yidhaahdaa waa isticaara tasriixiya tabciya la yidhahdaa see tabciya ku noqotay marka waa arkaynaa taqriirkeeda isaga shiikhi laftiisa noo noo taqriirinaya wuxuu yidhi shubihad waxaa la ekeysiiyey dalaalة اcamal الshariifi camalkii wanaagsanaa tusitaankiisii oo wax ku tuso ayaa waxaa loo ekeysaya binuطqi dhawaaq baa loo ekeysiye dhawaq baa loo ekeysiye aa lagu shabahay maxaa ka dhaxeeyo bijaamic اlifhaami fi kuli minhuma camalkaadana waxbuu ku kasisiinaya shaqadan wanaagsanoo dhaqankaada fiican dhaqankaada wanaagsan dadku waxbay ka fahmayeen soo maaha inaa wanaagsantahay fahmayaan fahmi wey daaliguna yani nuqigana dhawaaqana waxbuu ku tusaa dhawaaquna waxbuu ku tusaya markuu qofka hadlo wax wanaagsan buu tusinaya wey labaduba waxbaa lagu fahmaa dhawaqa markuu qofku hadlana waxbaa lagu fahmaa ficilka wanaagsanna waxbaa lagu fahmaa taasuu tashbiih halkaasu ka jiraa weya markaasuu yihi wastuciira lafdu daalu cala lmushabahi bihi lafdigii mushabahu bihigii ahaa ayaa la soo caariyeystay oo ahaa waa naaiq oo ismu faacila sooma jeedin mushabahubiga waa naaiq weeye ayaa la soo qaatay lilmushabahi waxaa loo soo qaatay kii wax loo ekeysiinaya camalkii ah camalkiibaa naaiq loo soo qaatay shaqadii a qabanaysa wey wastuciira min annuqi markaa nuqigii annuqu waa masdar soo maaha nuqigu waa masdar baa waxaa laga soo badel laga soo caariyeystay oo nudqigaasoo bimacna dilaala ku tusinayo tusitaan ku tusinayo ayaa ismu faacilka oo naatiq la yidhahdo laga soo qaatay hadda isimkan ismu faacilka mushtaq ma yahay mise maaha naatiq waa mush mushtaqaadku ka mid yahay ismiga faacil ismiga mafcuulka sifada mushabahada kulli mushtaqaadka waad garanaysaan xagga naxwo ahaan ayuu ka mid yahay asagoo mushtaqa xageebaa laga soo ishtiqaaqay anudqu baa laga keenay masdarkaasaa laga keenay marka masdaruu soo maray marka kabacdi buu maaragtay isimka mushtaqa ah u yimid baa la odhanaya wey marka naatiqdaas oo bimacnaa daalin ah tusid ku tusinaysa w daali wey calى طariiqi اisticaaraةi الtasriixiyaةi الtabaciya waa isticaara oo musaraxa ah maxaa yeelay mushabahu bihigii ayaa la tasriixiyey tabaciya weeye waxay soo martay masdarkiibay taabic u tahay ay soo martay masdarkii ay soo martay ayuu isimkan ismu faacilka mushtaqa ihi masdarka uu soo maray buu taabic yahay bimacnaa tasriixiyadiibuu taabic u yahay weyaan musaraxadiibuu taabic u yahay saasaa odhanayna kaasna waa miaalkeeda miaalka oo isimka mushtaqa ahaa weeyaan ficilkiibaa xarafkiibaa haray ficilkii waxaan ka soo baxnay iyo isimkii mushtaqa ahaa markay isticaarada xaraf noqoto shiikhu mata kama hadlaya laakiin wuuna wuuna tusaya run ahaantii markaa fiirisid hadalkiisa macquul wa maxaa yeelay waxyaalo badan isticaaradaas wax aanan aanan aana maarata hata wax weynoo soo kordhinaysa la arag ayay dadka ku waalaan tiiba marka diida o arkaynaa wmihaaluha fi اlxarfi sacaarada tabiciyada ah tusaalaheeda xarafka dhexdiisa ahaaday waxa weeye walausallibanakum fii juduuci اnakli walausallibanakum fii juduuci الnakli yacni markuu fircawn uu leeyahay saxaradii markay nebi muuse raaceen oo nebiyulaahi muusa ay rumeeyeen oo diinkii ay qaateen oo muslimiin noqdeen ayuu wuxuu leeyahay waa idin dilayaa markaasaan timirta jiriddeeda idinku xiraya salbi baa idinku samaynaya walausalibanakum waa idin xiri fii juduuci اnakli timirta jiriddeeda ayaan idinku xiraya ayuu leeyahay timirta jiriddeeda aan idinku xiraya wuxuu leeyahay musanifka wa fii haadihi الtaqsiimaati kuwii kale waxbuu ka sheeg sheegay soo ma aadan arkayn hadaay markuu ka hadlayay walamaa sakata iyo shariifu camalika markuu ismufaacilka ka hadlayay waxbuu sheegay laakiin hadda wuxuu leeyay wahadihi wa fii hadihi taqsiimaat qaybahan hadda ay balaaqada ay qaybiyaan acni taqsiimaat alisticaara isticaarada qaybaheedan u jeedaaye dhexdeeda waxaa ku sugan taطwiilun laa yanfacu طaaliba waa dheereyn hadal laiska dheereeyo oo ardayga wuxuu anfacaya la arag marka waxaa ficnaan fiicnaan lahayd buu leeyahay wyakfi an yacrifa alisticaaraةa almakniya wاlmusaraxa wاltamhiiliya waxaa ku filnaan lahaa saddexdaa keliya inuu iska isticmaalo makniyada musaraxada tamhiiliyada oo noo imaan doonto inuu iskaga ekaysto macnaha tabaciyadan iyo wuxuu meesha ka saarayo waxaa arkaysaa weliba taqsiimaad kale sheegaan oo isticaarada waxaa loo kala qaadaa murashaxa isticaara murashaxa la yihaahdo isticaara muطlaqa la yihaahdo isticaara mujarada la yihahdo waxbay tiriyaan taqsiimaadkaasuu rabaa inuu iska joojiyo wax hadda ardayga anfacayo waxa weeye tawiilkaasi ma ahan buu leeyahay laakiin walausalibanakum fii juduuci nakli markaad tirahdeen aayaddaa markaad taqriiriso walausalibanakum fii juduuci nakli fiidan hadda waxaa loo jeedaa bimacnaa calaaw fiiri jilciga waxaa la yihahda waa jiriddan geedka geedtimirka uu leeyahay marka salbi la samaynayo ma inta geetimirkii la dilaaciyo yaa qofkii la dhexgelinaya maya markii geetimirka halkaa u yaalla baa qofka la kor saaraa lagu dhajiyaa aa lagula musmaaraa masaamiir lagula sameeya soo maaha marka walausalibanakum calaa juduuci nakli oo kale adoo yiri wey marka waxay leeyihin marka la taqriirinayo fiida lafdiga la yidhaahdo fii waa xaraf loo dejiyo litalabus الdarfi biاlmadruufi xaqiiqatan so saas maha saasaan ku naqan almaau fi lkuuzi markaad tiraahdo biyihii waxay ku jiraan ashuunkiibay ku dhex jiraan markaad tiraahdo fi lkowbi markaad tiraahdo madruufkii iyo darafkii soo xaqiiqa ahaan iskuguma dhex jiraan hadda haddaan irah naxnu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ma fadhina mise ma fadhino masaajidka masaajidka waa daraf annagana madruufkii baa nahay dadkii la weeleynaya baa nahay soo maaha waa xaqiiqo waay fiida maxaa loo dejiyaa waxaa loo dejiya waa xarfun mawduucun litalabus darfi bilmadruufi xaqiiqatan ayaa loogu dejiyaa ko حتى فيذان أو ولا أصلبنكم في جذوع النخل كجرتاه ليست مستعملة فيما وضعت له لو ما دجنين لو ما استعمال وحي ظرف كلو دجيه أو ظرف نمذي لو ما دجنين لك وحا لو استعمالي في غير ما وضعت له وحانا أيضا أيسا لو استعمالي جنين وحان لو دجنين أي لو استعمالي وفي ذي وحا لو استعمال بمعنى على لو استعمال واللي فما أمرين هاي سيدا درتين sababtu waa maxaan loogu isticmaalayn waxay leeyihiin lianna maa bacdahaa laa yasluxu darfan limaa qablaha xaqiiqatan waxa yani waxa ka dambeeyo fii juduuci nakli juduuci nakligan oo timirta geetimirka jiridiisu masluubiintii la salbinaya dadkii lagu xirayey xaqiiqa ahaan mu dhexgeli karaan maya ilan wala usallibanakum salbigaa horeeya soo maaha fiidaana maxaa ka dambeeya juduuci nakliga ka dambayso juduuci nakligan oo fiida gadaasheeda ihi daraf xaqiiqa ah ma u noqon kartaa madruufkii oo ahaa dadkii la salbina masluubiintii ma u noqon karaa uma noqon karo marka maxaa loo isticmaalay waxaana ayada loo dejinin baa loo isticmaalay laakiin xaggee tashaabuha isticaaradu ka timid waa xagga tamakunka waay tamakunka markii qofkii inta la dilo darbi tiirka jiridda lagu xiraahi waa la makaniyey waa lagu musmaaray soo maaha musmaaraa lagula dhejiy waa ku dhegan yahay wey tamakuna ka dhexeeya marka marka sidaa darteed waxay leeyihiin shubbihat aljuduucu almustaclaa calayha juduucdii jidcigii laga kor noqday oo korkiis wax lagu dhejiyey ayaa waxaa loo ekeysiiyey bidarfi alxaqiiqiyi darafkii xaqiiqiga ahaa ayaa maaragtay lagu shabaho loo ekeysiiyey sababtu waa maxay cilaaqada bijaamici tamakuni fii kullina la yidhahdo haddii darbigan aad ku alwaax ku dhejiso ma ku dhegan yahay mise kuma dhegana xaqiiq ahaan ugu dhegan yahay marka tamakunkaas oo kale ou makansaday oo si fiican iskugu dhegeen ayaa kulminaya markaas waxay leeyihiin fasaraa haada tashbiihu tashbiihiibaa wuxuu ka soo baxay oo ka socday wuu dhaqaaqay ilaa tashbiihin تلبس الجذوع بالمصلوبين تشبيهي oo maaragtay wala usallibanakum fi juduuci nakhli la yiri ayaa wuxuu inta ka dhaqaaqay meeshiisii iyo wuxuu u ekaaday tashbiih kale oo ahaa dadkii darbiga lagu dhajinayay sidii daraf madruufkiisii oo kale laga dhigay wey taas oo xaqiiqa laga dhigay bijaamici tamakkun fi kullin markaa kabacdi baa uma istuciira lafdu daalu cala lmushabahi bihi mushabahu bigii lafdigii ku tusinayey ayaa la soo caariyeystay oo fii ah yaa loo soo caariyeystay lilmushabahi oo calaa ah calaa wey bimacnaa talabus ljuduuci juduuci aljuduuci almustaclaa calayha yani ayaa loo jeedaa calaa fiidana bimacnaa cala loo soo qaato korkii kore loo jeedo ayaa la yihahdaa على سبيل الاستعارة استعارة تصريحية تبعية لهذا تصل لها على طريق الاستعارة التصريحية التبعية حوما لنا يا وحوغا لخبضة لخبضة كجرته مركا حرفك وفي ومحل شاهدك في سيدي لو استعمالي أو أصلك لو دجي ظرف نمذي لو ما استعمال استعارة وحي كجرتها في ذي أو على لو أكيسيو حق التمكن كوي مكا يعني kan darbiga lagu dhajiyana waa tamakun haddii shaygu darafka madruufka uu ku dhex jirana waa tamakun labadaba labadaas yacni ayaa ka dhaxeeyo in ay ku sugnaanshahaas ayaa ka dhaxeeya bay leeyihiin isticaara tasriixiya sidaasa oo weliba tabaciya ah maxaa yeelay lii fiidan waxay soo martay meelo badanay soo martay yacni meelo badanay soo martay waxay yidhaahdaan oo kale shubbiha alisticlaa'u almutlaq isticlaahi mutlaqa ahaa oo kor noqoshadii ayaa bidarfiya mulaqa darafnimadii mulaqa ahayd oo fiida ahayd yaa lagu ekeysiyey bijaamici tamakun bijaamici tamakuni fii kullin fasara tashbiihu min alkuliyaati oo fiidii ah oo darafkii juziga ahaa yani maya kuliyaadkii oo fii ahaa darafkii madruufkiisis wato ayaa ila ljuziyaati oo calaa ah ayaa loo adeegsaday juzigii wey wastuciira lafdu daalu cala darfiyati ljuziyati lilisticlaa'i اljuzi على طريق الاستعارة التصريحية التبعية وحسن دهان وأنا شيخ وكقمي هي مركو لي واحد تقسيمات كان واحد أنفعي أرضي وأن أنا قفك طالب أنفعي ماها muhiimadda inta isticaarooyinka ugu muhiimsan in laga soo qaata ayay asalku ahaa buu leeyahy hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamedin ali saxbi wslm intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online